iyadoo wax ka yar muddo bil ay ka harsan tahay xilliga dalka kenya ay ka dhacayso doorashada guud ee dalkaasi ayaa waxaa soo baxaya walaac ay siyaasiyiinta soomaalida ee kenya ka muujinayaan in deegaanada xudu ka muujinayaan oo ah in dhibaato amni darro oo ka dhici karta ama ka jirta qaar ka mid a deegaanada xuduudda ku yaalla ee gobolka waqooyi bari ee kenya aysan awoodi doonin dadka halkaasi ku nool inay ka qayb qaataan codaynta doorashada sababo la xiriira amnigooda oo ay u cabsanayaan arrintaasoo ay mas-uuliyiinta soomaalida ee kenya ay aada uga walaacsan yihiin bilow kerow oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaalida ee kenya horeyna usoo noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka kenya ayaa arrimahaasi waxa uu uga warramay wariyaha v o eda ee magaalada nairobi qadar maxamuud xareed
doorashada horta dhowr waxaa ka hartay bil iyo wax yarun baa ka hartay doorashada sanadkan ee sagaalka bisha soo socota la qaban doona waxaanan xilliga hadda waxaa la taagan yahay oo ay guddigii doorashada qaabilsan i b c ay diyaarinaysa maaragtay waraaqihii ballot paperski wixii nidaamkii maaragtay ay iyo maaragtay daftarkii registerkii memberski voterski wixii dhan bay marka waa diyaar doorashada hadda sidaan rajaynayna insha allahu tacaala marka soomaalidu marka la fiiriyo registered voterska ama dadka la diiwaangeliyey oo diyaar u ah in ay cod dhiibtaan labayo labaatan milyan soomaalida runtii oo gobolka waqooyi bari waa yaryihiin ilaa iyo toddoba boqol ay u dhow yihiin oo kun hal milyan ma gaarayaan sababta inta badanna waxaa weeye soomaalidu aada iyo aad weliba khaasatan dhalinyarta ma daneeyaan doorashada marka isma register gareeyaan inkasta oo qaar badan ina haysanin oo dhibaatooyinka xagga identity cardka iyo waxaas maaragtay ay iska jiraan laakiin matalan hadda nairobi hadaad qaada soomaali fara badan baa ku nool malaayin baa ku nool laakiin inta soomaali oo nairobi ku register garaysan waa dhowr iyo soddon meesha ay noqon karaan ilaa iyo shan boqol lix boqol kun ay noqon karaan waxay inta badan ma danaynayaan doorashadu waxay u arkaan in ayna danahooda baan ahayn in maaragtay dad kaleeto un ay marka haddii laakiin ay wada sijili lahayn soomaaliya ilaa laba milyan registered voters way noqon lahayeen laakiin aad baa u yarayeen waxaa jira laleeyahay walaac laga qabo in ay dhacdo in dadku meelaha qaar aysan doorashada ka qayb qaadanin ama waxaa loo yaqaano voting apathy marka walaacaas makuu muuqda horta kenya voter apathy way yar tahay dadka kenyaanka sideedaba doorashada aad bay uga qayb galaan meesha ugu yarba waxaad moodaa boqolkiiba toddobaatan ayaa tanout ku noqdaa meelaha qaar gobolada qaar sida centralka ama rift valley gobolada nyanza meelaha qaar siddeetan ma ilaa sagaashan boqolaya soomaalida ayaa ugu yar meelaha hadda ugu yar oo maaragtay voter turnoutka inay lixdanada ilaa seventy seventy percent uusan dhaafaynin dadku waa dad hadda xoolo dhaqata dad guura ah waqti abaarna waa la joogaa mar walba doorashada waqti abaarna way kusoo toostaa marka dhibaatooyinkaas iska sabab u ah logisticalin hadda gobolkan waa iska dhib badan yahay dadku de waa dad sabool baa u badan marka laakiin marka percentage turnout noocaas oo sixty seventy percent adi toddobaatan u dhow northton baa inti ka dambe meelihii kaleeto dhan aad bay aad bay u badan tahay turnout waa ninetyska eighty ninetyska wey markaad isbarbardhig ku samaysid doorashooyinkii hore ee adigu aad baarlamaanka kasoo qayb qaadatay usoo tartantay iyo doorashadan dadka gobolka waqooyi bari dadka gobolka waqooyi bari soomaalida haddaad isbarbardhig ku samaysid maya aada iyo aad ba isbedel weyn baa jira sagaashanadii ilaa iyo weliba sideetanadii sagaashanadii doorashadu dad yar baa ka qayb qaadan jiray waqooyi bari aada iyo aad aniga two thousand labadii kun iyo saddexdii markaan baarlamaanka soo galay waxaan kusoo galay afar kun afar kun oo qof maaragtay cod baan ku guulaystay oo kusoo galay laakiin maanta the constituency dhan inta registerka ku jirtayna berigaas waxay iska ahayd waa un dhowr iyo toban kun bay ahayd constituencygaas maanta waa ilaa iyo afartan konton kun oo qof baa register ka ah ninka soo galaya beryahan waa labaatan dhowr kun ninkaan haysan ma soo geli kara marka runtii isbedel waa jiraa oo dad fara badan baa hadda ka qayb qaata doorashada sidii hore ma aha rajunkan hadda xoogaa hadda waa dadka waa dareenkaas siyaasadeed baa meel kasta ka jira waa matalaad ah iyo weliba beryahan dee nin walba wuxuu doonaya inuu siyaasada galo siyaasadii waa iska noqotay meel wadankan meel ganacsina waa iska tahay lacag fara badan baa jirtaa iyo maaragtay marka nin walba halkaas marka xoogaa dareen weyn baa ka jira marka sidii hore maaha marka qolo walbi weliba sida hadda devolutionka ay u bilaabatay iyo dowladaha gobolada dowlada dowladahan degmooyinka ah la bilaabay aada iyo aad u dareen ka jira marka dadka aad tartanku waa batay marka nin walba qolo walba waxay doonaysaa inay qof matala ama baarlamaanka hoose ha noqoto ama baarlamaanka nairobi ha noqoto lakin nin walba wuxuu doonaya inuu qof inuu ka qayb qaato marka isbedelka waa jiraan caqabadaha dhinaca ammaanka ee al-shabaab iyo dhibaatooyinka dhinaca amniga ee ka jira gobolka waqooyi beri qayb ma ka tahay in dadku ay isku diiwaan gelin waayaan doorashada ha meelo fara badan meelaha qaar hadda xuduudka xiga mandheera iyo wajeer iyo garis degmooyinka oo xuduudka soomaaliya xiga dhibaatooyinkaasa ka taagan nabadgelyada waxaan ogaa aniga doorashada twenty seventeen mandheera magaalada mandheera caasimadda meeshii baalodka maalintii meeshii aan tegay inaan soo fiiriyo oo codka lagu dhiibanayo yaa qarax ka dhacay waliba hal meel maaha laba meel meelahaas qarax ka dhacay ila subaxi doorashada ay socotay marka waana jirtaa dhibaatooyinka xagga securityda runtii ayaa sababtay meelaha qaar hadda mandheer hadda qeybta xigta borderka dhulkan hadda lafa iyo findo iyo meelaha qaar baa hadda runtii ay nabadgelyada aada u saameysay baa jirta oo dadku marka register voterski bay ay ku yar yihiin sababtoo ah dadka waa meelo kaleeto maaragtay bay jecel yihiin oo nabadda ay fiicantay inay tagaan waa marka northern sideedaba haddana logisticskeedana waa very expensive waad ogsoontahay soomaalida waa dad ganacsi u badan dhinaca nairobi baa loo badan yahay doorashada waktigeeda waa in dhulka lagu noqda de marka gaadiidkii iyo socodkii wuxuu security aad bay marka waxay noqonaysaa in qofku diyaaradda dadka inta badan diyarad bay ku tagaan ad mandheer oo kale waa very expensive qofkii maaragtay doonaya inuu tago cod soo dhiibto soo noqda way kan cost doorashadan soo dhaafin waxay hood konton kun oo shilin socodkiisoo noqda keli konton kun oo shilin baan maaragtay ilaa shan boqol oo dollar bay waa very expensive for you just inaad tagtid oo cod soo dhiibatid soo noqoto laakiin marka security waa waxyaabaha runtii sabab u ah inay dadku ay ku jiraan marka way dhici karaan dad badan oo sababo dhinaca ammaanka ah uga baaqsan kara inay codiyaan ha ha ha degmooyinka xiga xuduudka laazim ha sababaha sababa ugu muhiimsan wey ka waran qaabka ay wax ku socdaan doorashada wadanka maadaama dee doorashooyinkii hore ay dhaceen rabshado iyo qulqulatooyin doorashadan maxaa kuu muuqda horta dhibaatooyinka ugu badan waxay ka dhacaan doorashada madaxweynaha waad ogeed labada kun iyo toddobadii dhibaatooyin fara badan baa waddanka ka dhacay oo dad fara badan baa ku dhintay labadii kun iyo saddex iyo tobankana waa tii maxkamadda laisla tegay xiisad ma dhaceen laakiin maxkamadda dood baa ka jirtay midda twenty seventeenna kaba daran waxaa baarlamaan maxkamadiibaa tuurtay doorashadii waad ogeyd mar labaa nin lagu celiya noqotay sababtoo ah in waxay maxkamaddu ay muujisay in doorashadii la xaday maaragtay aan si aan xaq ahayn loo qabtay marka sanadkana welwelkaas waa jiraa aada iyo aad maalin walba labada kooxoodba waaweyn oo hadda tartamaysa dood baa jirta oo midba midka kale ku eedeynaya inay doonayaan inay doorashadii xadaan marka xiisad weyn bay dhalisaa waxyaabaha noocaasi marka marba haddii matalan hadda xisbiga azimio ninka u weyn raila odinga markuu hadlaya berihi ayahan dambe o dhanba wuxuu dadkiisa u sheegaa doorashada markaad codka dhiibataan ha ka tagina meeshii doorashada codkaad ku dhiibateen halkaa isku sima ilaa laga xisaaba oon xisaabta ogaan nin walba inaan waa inaan ilaalisaan yani inaan maarata nala xadin de kan kalena saasuu leeyahy marka haddii dadka la yihahdo meesha aan laga dhaqaaqin qofba meesha meesha codka dhibto ha jooga xiisadun bay keenaysaa mootay dad fara badan haddii meesha codka lagu dhibto ay joogaan haddi waxaa la rabay dadka inay cod dhibtaan ay ka baxaan oo guryahooda ku laabtaan marka xoogaa marka dareenkaas waa jiraa oo cabsida in maaragtay sidii twenty seventeen kuraha ama codka electionka in la xada dareenkaas waa jiraa
kaasi waxa uu ahaa siyaasiga bilow kerow oo horey xildhibaan uga soo noqday dalka kenya oo ugu waramayay qadar maxamuud xareed